daabacadda lacagta horta wax wax fudud ma aha waxaan nahay waddan lacagtiisii iyo dee dhaqaalihiisi intiisa badneedba burbureen laakiin sida hore u maqasheen lacag baa la daabici waxaanaan ku tala jiraa in sanadkan intaanu dhammaan la daabaco waxaa aada iyo aad iyo aad nooga shaqeynaya i m f ka annaga iyo i m f ku markaa waxyaalo badan baan isla garanay marka hore shuruudaha ayaa lagu xiday transparencyga iyo maamul wanaagga lacagaha iyo arrimaha noocaas oo kaleah iyo central bank in la xoojiyo central bankeena banka dhexe in la xoojiyo oo dad loo keeno oo technical assistance la siiyo waxaasa magaranaysa ahaa conditions wixii waa imika waan kasoo gudubnay waxyaalo kale oo technical oo iyaguna ku xidhnaa baa jiray waxaasoo dhan waan kasoo gudub maa iminkaas isku raacsanay waxa weeye annagoo iyaga la shaqaynayna oo dee iyagu ay noolyihiin hormuud annaguna siyaasaddii iyo qaraarkii baa ayaa waddanku leeyahay iyaguna miiniskii bay hayaan maaragta sidii sidii waxaa loo hirgelin lahaa marka waxa weli aan ku taagannahay jidkii ahaa sanadku intaanu dhammaan in la in la daabaco ayaa weli ku taagannahay sanadkii waan kusoo dhawaanaynaa laakiin weli waxaan umalaynaya sanadku intaanu dhammaanayn in in la daabaco xoogaa yar baa weli dhiman kuwaasaa laga shaqaynaya waa garta marka xilligan maxaa carqalada ama caqabad ah oo hor taagan daabacadda lacagta waxa keliyaha iminka jira waxa weeye lacagta daabacaddeeda lacagta inta ay leeg tahay waa la isla gartay inta qadaadiicaya inta lacaga kala guduwanaya inay labaatankood iyo soddonkood iyo kontonkood iyo boqolaalkood iyo waxa waa la isla gartay inta warqada iyo inta kale waa la isla gartay waxa hadhay waxa weeye lacagtii lacagtaa lagu daabici lahaa oo aan aan lacag yar ahayn ayaa ayaa dhiman taasina aad baan uga wada shaqaynayna world bank iyo muxuu aha i m f ka iyo annagu taasaa marka aan ka shaqaynayna marka wenstaas ay soo dhammaato waxaa la geli doonaa markaa in cambaniya la engage garayo cambaniya yimaadaan combaniyada lacagaa daabacaya adduunka oo ay world bank iyo soomaalida wada jira ay ay ay de ay ay soo engage gareeyaan ma ama ay soo ay keenaan siday lacagta u daabacaan taasaa markaa imakaan ka shaqaynayna waa gartay lacagta aad daabacaysaan marka waa intee haddii la isla gartay lacagta qiimaheeda iminka waxba badan faa'iido badan male inaan kuu sheegay numberka ay leedahay laakiin waxa weya inu lacag dhaqaalaheena ka ka turjumaysa bay tahay kolleyba kolleyba si aad ogtahay lacagtu waxaa waxaa qaraarka lagu gaadhaa waxaad iibinaysa iyo waxa lagaa iibsanayo ayaa qaraarka lagu gaadhaa waxaad dhoofinaysa iyo waxaan dhoofinaynin dhaqaalaha dadka iyo beer capital incomeka lagu gaadhaa waxaasoo dhan baa u noqonaya muxuu ahaa ayaa ayaa ayaa sal u noqday marka lacag inagu filan haddii ilaha yidhaahdo waa waa daabici doonaa ilahayna waxaan ka baryaynaa in waxyaalana hortaagin dhamaadaan waana iska dhamaanaya marka waxaad soo hadal qaaday lacag waraaqa in la daabici doono qadaadiicna la daabici doono qadaadiicdu intee ugu yar iminka waxa aan weli ka shaqaynaynaa waxa ugu yar waxay noqdaan waxa ugu yar wuxuu noqonayaa un waxaa koob shaa lagu iibsado laga yaabaa in in kunku ugu yaraado oo de uu noqdo qadaadiicdu kun kun laakiin ideadaa lafteeda weli weli laislama laislama wada garano wax weyn maada waa un wax shir kaliya shir kaliya ku filan weli waxyaala yaryar baa nooga dhiman qadaadiica yaryarkood waa waxay noqonayaan arrinta ziroyadan faraha badan leeya one millionkana waxba goynan iyo waxaasina iyaguna weli waxay ku jiraan waxyaalaha la doonaya in in lasoo lasoo rogo in lasoo afjaro lasoo gaabiyo marmar waxaa laleeyahay horta siday tahay aan u daabacno marmarna waxaa laleeyahay malaasi kale oo ziroyada badan iyo malaayiinkan laga hadlayo waxaa wax laga qabto waxaaseen u badannahay siday tahay markii loo daabaco wakti ma haysano hadhow markaa second face la galo oo yani hab kale hab kale loo galo waa garta marka hab kale loo galo ataa xataa waxaa ku jira fikradda in magaca shilin shilin walaa in la bedelaa marraba dadka qaar leeyihiin anigu aan ku jiro infact si ideadaa shilin iyo iyo maskaxdaa inaga gashay gashay gashay intaasoo milyan oo shilin waxba goynay totally new page la furo waxaan u malanaya taasi inaanay iminka suuragal ahayn oo dee waktiba waktiba aada fooda inagu soo haya laakiin lacagta daabacaddeeda iyo mmm maamulkeeda iyo lacagta la dhigaya banka ee lacagta ilaalinaysa yani lacagta vaaligeeda haddaanu central banku lacagi oo dhin ilaalisa oo markuu badan yahayna soo yaraysa soo iibsata markuu markuu badan yahayna markuu yar yahayna suuqa lacag soo gelisa waxaasoo dhan oo kharasha baa loo baahan yahay waana waana ka shaqaynaynaa waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan wa waa waa ka go-antay dawladdana adduunkana way ka go-an tahay marka i think si fiican baan usoo shaqaynay sidaa daraaddeed waa caawimadeeda wa waa helaynahay waa garta lacagta ugu badan ee waraaqda la daabacaya waa imisa
weli waxa waxaa weli laleeyahay malaa toban kun iyo meelahaas inay noqdo warqad toban kun labaatan kun waxyaala noocaasa laleeyahay laakiin finalizationkeedii weli maanaan gaadin waay lacagtan lacagta lagu daabacayaad sheegtay yaad ka sugaysaan waa imisa lacagta lagu daabacaya waxa weeye konton milyan oo dollar ayaa loo baahan yahay in lagu daabaco waxaa kaloo loo baahan yahay lacag intaa leeg haddaanay ka badnaynba oo banka la dhigo reserve oo lacagtaasi daba joogta oo ka ilaaliso inay lacagtu marna dhulka gasho marka marna cirka qabato stabilization ku samaysa market intaaba waxaan kala shaqeynaynaa i m f ka wadano badan oo europeanka ka mid a ayaa ayaa tusay interest inay inay naga caawin doonaan marka kuwaasa aan ka shaqeyn weel baan i m f ka kala shaqeyn marka i m f ka ayaad ka codsan lacagta inay bixiso dabcan wayna ogolaadeen sidaas miya sax miya haddii saas loo wa wa wa wa wa waa sidaa wey waa sidaa waa sidaa dhammaanteed waxay ogol yihiin waxay ogol yihiin inay naga shaqeyn si kaloo si kaloo kusuulaysaa ma jirto marka waxaan isla gaadhnay waxa weeye lacag soomaaliya inay dhaqaalahan iyuu baahan yahay marka waxyaalo fara badan fara badan ayaa lacagta samayn lacagta haddaan lacagteena samaysano dhaqaalaha wax badan badan badan bay ka bedeleysaa boqolkan dollar ee aan faa'iidada lahayn markaa laga mid boqol dollar wuxuu noqonayaa wax aada u fara badan marka dhaqaalaha aada iyo aada iyo aad bay hoo iyo iyo iyo iyo iyo waxba taraysa marka waxaa loo og yahay in loo baahan yahay in lacag loo kale la daabaco mar haddii taa la isla gaadhay mar haddii annaguna wixii lanooga baahnaa managementka xaggiisa aan aan isla garanay waxaa kaloo la ogyahay inanaan lacag intaa leeg haysano aan anagu iskaga bixino marka i m f ku diyaar bay yihiin inay inay meesha kasoo qaadayaan kasoo qaadaano ay ayna caawiyaan meelo kale iyaguna jira laakiin meelaha i m f ku waan u mari doonaa hadii alla marka ma amaah baa lacagta i m f ka mise waa waxa weeyaan waa waa deeq amahma amahma waa deeq amahma amaah laynooma ogola amaha kaloo badan baa laynagu leeyahy amaah qabdo intaan qaadanayna ma jirto waxa weeye waa grant weeyaan waay halkee lagu daabacayaa lacagtan soomaaliga halkee isla garateen lagu ma daabacayo hub- ma ma ogin ma ogin weli ma ogin weli waxay noqonaysaa eh, kambaniyo badan oo international baa jira oo aada iyo aad loo yaqaano oo europeans u badan iyo meelaha kaleba kuwaas ayaa i m f ka iyo committee committee la samayn doono oo i m f ka ku jiro soomaaliduna ku jirto madaxdeedu Eh, ayaa ayaa la dooran doonaa kuwaasaa daabici doona suudan baa hadda lasoo qaadaa oo ku jirtay wararka maanta oo kale suudan in lagu daabacayo lacagta soomaaliga xaqiiqa miya Ma- ma jirto ma maaha maaha xaqiiqa maaha waay n marka weli weli leeslama garan weli waa gartay marka lacagta marka lasoo daabaco sideed rabtaan inay u gasho suuqa oo lacagahan kale ee ee ama tii hore duugowda ha haato ama tan been abuurka ha haato inay u bedesho aada rabtaan Eh, hadbaa jira hadbaa jira lagu bedelo qof waliba wuxuu haysto Eh, waqti baa loo qabanaya qof waliba wuxuu haysto inuu lacagta cusub ku bedesho ayay ayay dee ayay- ayay dee noqonaysaa Eh, marka waqti baa loo qaban doonaa dhowr bilooda sida iminka ay ku socoto Eh, waxaan filayaa dhowrkaa bilood in in de qof waliba ku bedelan doona waxa uu haysto sida marka lacag cusub soo baxdaba iyadoo aad lacagta leedahay haddaad lacag cusub soo baxdo eh, habka loo bedelo unbaa loo bedelan doonaa marka lacagtani lacag la been abuuri karo miya mise waa lacag aan la been abuuri karin definitely waxa la isku dayay inaan la beer abuuri karin waxay yeelanaysaa ee lacaguhu soo daabacaadooda hataa way kala qaalisan tahay waxay ku qaalidnimadana waxa ugu wacan qiimaha lagu soo dal- lagu soo eh, lagu soo samaynayo eh, ama lagu soo daabacayo eh, waxay ku xidhan tahay featureska ay leedahay Eh, marka lacag ugu feature adag bay noqonaysaa oo sida loo daabacaayo aada iyo aada iyo aada u adag tahay ay noqonaysa n maxay ka tari doontaa marka xaaladan lagu jiro maxaan ku yidhaahdaa qalalaasahan dhaqaale lacagahan been abuurka saboolnimada maxay ka tari doontaa waxay ka dari waxay ka dari doontaa de horta eh, lacaga yaryar baa jiri doona oo wax lagu iibsado lacagtan faraha badan leh dollarka ah ee bilaa faa'iidada ah ayay qiimaheeda kusoo celi doontaa Eh, dee sovereigntigeenina wuu soo noqonayaayo dalku haddaanu lacag lahayn Eh, you know, lacagta iyo caalanka iyaba waxyaalaha calaamadaha waa ina eh, dawlad madax banaan tihiin marka madax madax banaaneed iyo psychologyga nationka bay soo celinaysaa Eh, waxay xakameynaysaa eh, lacagahan kale ee meel walba iska yaaleeye magaalooyinka yaaleeye wadanada kale inooga imanaya ayay joojinaysaa waxay noqonaysaa valuega nation lagu qiyaaso ee dhaqaalo dhaqaalaha wadanka lagu qiyaaso ayay noqonaysaa marka lacag la-aantu eh, qarib bay ka tahay dhibaatooyinka waaweyn ee dhaqaalaha dhaqaalaheena haysta